waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
bismillahi raxmaan raxiim wallaahi madar wiilka de inta inta ay miidyuhu qoreen un baan anagu hadda ka sheegi karnaayo yacni ninaan anigu la deganaa oo guri aan la deganaa ma aha marka laakiin sida ay leeyihiin waxa weeye waa wiil waddankan ku dhashay taas waan ognahay oo reerka waan aqaanaa halkaanuu iskuol ka galay iskuol dhammaystay jaamacad buu ku jiray anuu ma aqaan koorsiga uu ku jiray ma aqaan laakiin jaamacad buu ku jiray wiil adigu wuxuu ahaa sida dadku ay sheegayaan aamus badan oo aan dhibaato iyo rabsho iyo waxyaabahaas aan lagu aqoonin adigu wiil urursan ayuu u ekaa
waan gartay boolisku markay qabteen sida wararka ay ku soo faafiyeen waxay sheegeen inuu howl maaganaa oo uu qorsheynayey inuu falal fuliyo maxaad arrimahaas aad intaa dareenkaaga sideed u aragtay inta ay sheegteen wallaahi horta iyagu dee nimankan waa niman sirta ururiya oo waxyaabo badan meel walba farta geliya oo wixii iyagu ay u arkaan inuu taageerayo oo kaskooda qofka ay haystaan wixii ay u arkaan inuu ku taageerayo maxkamad ay ku geeyaan ayay unbay isu geeyaan oo ururiyaan laakiin waxaa hadda aada u soo baxay galabtada tan aan joogno mediaho wuxuu soo saaray video video uu wiilku ku hadlaayo labadii kun iyo shan iyo tobankii sanadka markuu ahaa oo niman la yidhaahdo xisbu taxriir meel ay ku qabteen shir oo dadku ay ka hadlayeen ayuu wiilku ka hadlay wiilku wuxuu halkaa ku sheegay in qolada asio oo sirdoonka ah ay wax badan la xiriireen oo ay rabeen inay qortaan isaga oo yidhahdaan noo shaqay oo dadka argixisada ka shaqeeya iyo dhalinyarada ah taqaano iyo wararka nooga keena isagana waa diiduu yiri meeshuu ka sheegaya marka dhalinyaradu la hadlaayay uu leeyahay dhalinyaray waxa yaan la yeelin yaan la maqal oya hadalla sidaasay galabtay soo saareen miidiyahu channel nine soo saareen channel ten soo saareen jaraaidka maanta ay qoreen marka haddee waxaas oo dhan waxaa kala caddayn doonaan looyer sheekadu looyer bay hadda joogtaa waddankaana waa waddan maxkamado leh oo maxkamada wixii macquul ah oo socon kara laga la soo saaro oo xaqi la taageero marka waa u joognaa kolleyba waxaa laga dhigay ballanka sanadka soo socda bisha saddexaada laga dhigay in maxkamad la geeyo oo kiiskiisa la dhegaysto waxyaabahay qoreen waxaa ka mida bugaag qoladan alqaacida ay dhahaan iyaala ayuu lagu arkay iyo waxyaabo noocaasa intee in leeg warkan hadda soo baxay ee ku saabsan in iyagu laftoodu ay qeyb ka mid a dhankan sirdoonka oo ka mid a ciidamada amaba waaxaha waddanka ilaaliya dhanka nabad sugidda dhanka sirdoonka weliba ay uu isagu saa u sheegayo oo hadda warbaahintiina ay qaadaadhigayso intee in leeg baa arrintu ay kala cadaan kartaa sida wax u jiraan si bulshadu ay wax u fahanto wallaahi horta marba haddii isaga gudaha la dhigay war dambe ma soo baxayo ninka ama ama ama qolada gacanta ku haysa kayskiisana oo difaacaysana dee iyaguna ma jecla in kayskan laga hadhadlo intaanan maxkamad la geyn waddankaana waxaa ka dhigsan qaanuun ah inaan war laga qorin waxba aan laga qorin qofka haddii maxkamad la geeyo laakiin madaro waxaa horta aniga igu cusbayd oo arrintan aada iyo aada igu cusbayd oo aan runtii la yaabay sida la ii sheegay wiilka waxaa la soo saaray sawirkiisa wejigiisa magaciisa ayaa waxaasna lasoo saaray waa dadkii hore oo hadda ka hor laqabta xataa sanadkii hore maalmihii horreeyey lama sheegeen dadka magacooda iyo suppression order waxaa la yidhaahdaa jiro oo boliisku ay sameeyaanoo yacni in aan la qeexin qofka la hayo magaciisa xataa guriga laga qabtay ama ama reerka laga qabtay in xataa gurigoodii la tusayo dadkii oo yani gurigii wax loo geysan karo waxyaaba badan baa khataraha halkaas ku jirta runtii waan gartay ugu dambeynta sheekh ciise bulshada soomaaliyeed si guud dareenka qaadsan si gaara dadka wiilka yaqaanay maxaan gaadhsiin karnaa dadka haatan iyagu aadka u dareenka u qaada ee walaacsan
anigu waxaan hadiyo jeer waxaan jeclahay dadku inay isdejiyaan dad waxaan la joognaa oon soo dhex galnay nagu leh xadaarada maan leenahay ilbaxnimaan leenahay annaguna ilbaxnimadeenna waa inaan muujinaa islaamka ilbaxnimadiisa waa mid sare qofka waxaa laga doonayaa muslim hadduu yahay in akhlaaqdiisu ay caddahay inuunan hadal macno la-aana uuna meelna ka oran uuna meelna waxba ku qorin la dhowro arrintu sida ay ku dhammaato maxkamadaa jira maalinta maxkamadu ay jirto dadku ha soo xaadireen ha la dhegaysto in walbaba markaas ayaa wuxu caddaanayaan sababto ah difaac baa jiro oo dowladdu ay lacagteeda bixinayso marka ha la isdejiyo dhallinyaraduna dhallinyarada waxaan odhan lahaa waddankan waa waddan wax inoo qabtay dhallinyaro haddaan nahay iyo waayeel haddaan nahayba waa waddan aan ku nasanay oo wax ku gaarnay oo wax ka qabsanay in badanna ay dhiman tahay in laga gaadho marka ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yiri ina alinsaana la kanuud kanuud macnaa waxa bani aadamku waa abaal dhac badan yahay dadku dhalinyaradu yayna abaal dhac samaynin waddankan aan joogno waa waddan nala ku maamuusay nala ku wanaajiyey ha la muujiyo ixtiraamkaas oo kale yaan waxba loo geysana nidaamka jira oo dadku ha is ilaaliyeen sidii akhlaaqda muslimka lagu yaqaanay ha lagu socdo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali